intii hadda ay jirtay dawladda federaalka ahi in la kala oqoowaayo dawladdii iyo al-shabaabba ay isku milmeen al-shabaabkii waxay ka shaqaylaysiiyeen ayroboorradii dekedihii maqaayadihii baararkii huteeladii meel kasta shabaabkiibaa jooga markaasay huteelkii caawa dadka soo dega waa qoraya waa og yihiin aasay leeyihin allayla caawa dheefaa soo seexatay leeyihiin habeennimaa lagu dhaqaaqa xaggay soo mareen waa shaqaalihiio labisku meesha ugu jiray maqaayadihii waa sidoo kale ayroboorradii waa sidoo kale waxaa intaa ka sii daran ummaddii al-shabaabkii askar uga dhigeen markaasay midkay rabaan madaxa ku dhufanaya qorigiiyo sharciyaysana jita tuutigiiyo sharciyaysana wataa maadaama laydinkala gara waaya adinka iyo shabaab wixii ay sameeyeen oo maamul goboleedyo ahaana iyag iyo shabaab waa la kala gara waaya waayo walad waa aabihii alirmo ilma waa aabihii ilmahay dhashana sidii oo kale noqdeen waa la kala gara waaya iyaka iyo shabaab waa sax horena waa u joogaan haddana waa joogaan laakiin been abuurarka mararka gabal la baadiya waxaysan ka jirin igu tusin waxaan leenahay